taariikhdii labaad cutubka shanaad oo saasuu ku wada dhammeeyey shuqulkii uu boqor sulaymaan u sameeyey guriga rabbiga oo sulaymaanna wuxuu soo geliyey alaabtii aabbihiis daa'uud quduuska ka dhigay ee ahayd lacagtii iyo dahabkii iyo weelashii oo wuxuu ku riday qasnadihii guriga ilaah markaasaa boqor sulaymaan wuxuu yerusalem isugu soo shiriyey odayaashii reer binu israa'iil iyo qabiilooyinka madaxdoodii oo dhan oo ahaa amiiradii jilibyadii reer binu israa'iil inay sanduuqii axdiga rabbiga ka soo qaadaan magaaladii daa'uud oo siyoon ahayd oo raggii reer binu israa'iil oo dhammu waxay u soo shireen boqorkii wakhtigii iidda ah bisha toddobaad oo odayaashii reer binu israa'iil oo dhammu way yimaadeen markaasay kuwii reer laawi sanduuqii axdiga soo qaadeen oo way keeneen sanduuqii axdiga iyo teendhadii shirka iyo kulli weelashii quduuska ahaa oo teendhada ku jiray oo dhan oo intaas oo dhan waxaa soo qaaday wadaaddadii reer laawi oo boqor sulaymaan iyo shirkii reer binu israa'iil oo isaga u soo ururay oo dhammu waxay wada joogeen sanduuqii hortiisa iyagoo ku allabaryaya ido iyo dibi aan la sheegi karin ama aan farahooda la tirin karin oo wadaaddadiina sanduuqii axdiga rabbiga ayay meeshiisii keeneen oo waxay soo geliyeen guriga qolkiisii quduuska ahaa oo ahaa meeshii ugu wada quduusnayd taasoo ah karabiimta baalashooda hoostooda waayo karabiimtu baalashoodii way ku kor fidiyeen meeshii sanduuqa oo ku qariyeen sanduuqii iyo ulihiisiiba oo uluhuna aad bay u dhaadheeraayeen sidaas daraaddeed dabadooda waxaa laga arki jiray sanduuqii ka horreeya meesha ugu wada quduusan laakiinse dibadda kama ay muuqan oo halkaasuu yaal ilaa maantadan oo sanduuqiina waxba kuma jirin labadii loox ee dhagaxa ahayd oo muuse isagoo xooreeb jooga ku riday markii rabbigu axdiga la dhigtay reer binu israa'iil ee ay dhulkii masar ka soo baxeen mooyaane oo kolkii wadaaddadii ka soo baxeen meeshii quduuska ahayd waayo kulli wadaaddadii joogay oo dhammu way isdaahiriyeen oo milahoodiina ma ay dhowrin oo weliba waxaa kaloo joogay kuwii reer laawi oo gabyaaga ahaa oo dhan xataa aasaaf iyo heemaan iyo yodutuun iyo wiilashoodii iyo walaalahood oo waxay soo xidheen dhar wanaagsan waxayna wateen suxuun laysku garaaco iyo shareerado iyo kataarado oo waxay istaageen meeshii allabariga dhankeedii bari oo iyaga waxaa la jiray boqol iyo labaatan wadaad oo turumbooyin ka dhawaajinaya oo haddana markii kuwii turumbada afuufayey iyo kuwii gabyaaga ahaaba ay luuqaddii isla heleen sidii iyagoo ah isku nin si ay u sameeyaan cod keliya oo laga maqlo rabbiga ammaanadiisa iyo ku mahadnaqiddiisa oo markay codkoodii kor u qaadeen oo ay ka dhowaajiyeen turumbooyinkii iyo suxuuntii laysku garaacayey iyo alaabtii muusikada oo ay rabbiga ammaaneen iyagoo leh wuu wanaagsan yahay waayo naxariistiisu way raagtaa weligeedba ayaa daruuri ka buuxsantay gurigii rabbiga oo sidaas daraaddeed wadaaddadii way taagnaan kari waayeen inay adeegaan daruurtii aawadeed waayo rabbiga ammaantiisa ayaa ka buuxsantay gurigii ilaah